waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s maanta waa talaada ay taariikhdu tahay labiiyo labaatankii julaay laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur maxamed ismaaciil ra-iisul wasaare anthony albanisi ayaa ixtiraam iyo qadarin u muujiyey soo dhoweyn dhaqameedka welcome to country la yidhaahdo oo saaka lagu furay fadhigii koowaad ee baarlamaanka afartan iyo siddeedaad ee australia aunty violet sheridan oo ah waayeel reer nunawol ah ayaa soo dhoweyn dhaqameedkan ku qabatay aqalka great hall iyada oo u sheegtay martida in ay tartiib u socdaan dhagaystaan islamarkaana ay horay usii qaataan ducada dalka waa siday u tiriye ururada shaqaalaha ayaa dalbanaya in ayaamaha shaqada lagu soo gaabiyo afar maalmood toddobaadkii tan ayay kaga jawaab celiyeen warbixin ay soo saareen guddiga wax soo saarka dowladdu waa productivity commissionka e warbixintaas oo dejin doonta ajendaha kulanka dhaqaalaha ee bisha soo socota labada urur ee kala ah australian manufacturing workers union iyo australian nursing and midwevery federation ayaa dabada ka riixaya dalbashada afar maalmood oo la shaqeeyo iyaga oo ka shadaal qaadanaya cilmi baaris lagu tilmaamay in dadka afar maalmood ka shaqeeya toddobaadka uu caafimaadkooda horey u maray wax soo saarkoodana batay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda i c j ayaa la filayaa in ay maalinka arbacada oo bishu tahay saddex iyo labaatan caddayso mas-uuliyadda ka saaran dalalka adduunka ka hortagga waxyeelada cimilada iyo sidii looga magdhowi lahaa dhibaatada ka dhalatay greenhouse-ka kiiskanna waxaa markii ugu horreysay soo oogay koox arday ah oo barata sharciga deganna basifiga kuwaas oo la kulmay saamaynta xun ee isbeddelka cimilada madasha siyaasadeed ee qaramada midoobay ee ku taalla new york ayaa lagu sheegay in dagaalada ka socda bariga dhexe iyo ukrain ay sii fogeynayaan gaadhista yoolalka horumarinta waarta ee adduunka xogayaha guud antonio guteres ayaa sheegay in uu hoosu dhac ku yimi dhaqaalaha adduunka iyo in caqabadaha ka jira ganacsiga iyo jarista miisaaniyaduhu ay sidoo kale saamayn xun ku leeyihiin yoolalka horumarin waarta senator ka tirsan xisbiga greenska david shubridge ayaa soo dhoweeyey hadal ka adag ee dowladda austraaliya ka tidhi dagaalka israa'iil ee gaasa isaga oo laakiin ugu baaqay dowladda in ay joojiso hubka loo malaynayo inay siiso israa'iil dowladda ayaa beenisay bishii abril in ay hub u dirayso israa'iil kadib markii warbixin ay soo saartay warbaahinta a b c ay shaacisay in ciidamada difaaca israa'iil ay tijaabiyeen hub casri ah oo ay samaysay shirkad fadhigeedu yahay kambera yukrain iyo ruushka ayaa u muuqda in ay ku dhow yihiin inay isla meel dhigaan wareeg cusub oo wadaxaajood nabadeed ah oo toddobaadkan ka dhici doono turkiga kadib markii ay horay u joogsadeen dadaallo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka warar laga soo xigtay il aan la shaacinin oo dhinaca ruushka ah ayaa sheegtay in laga yaabo in orgooyinku ku kulmaan turkiga khamiista iyo jimcaha soo socda tan ayaa timid iyada oo laba maalmood ka hor ay ukrain dalbatay in toddobaadkan ka hor lagu wada hadlo turkiga warkii maanta oo talaada ahna intaa ayuu ku dhan yahay waxaana idin soo gaadhsiiyey anigoo ah cabdinuur ismaaciil si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba fadlan mar kasta nagala sooco websayte-yaga bodkastka iyo facebookka laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s fadlan raadi s b s somaali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali